asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal subax wanaagsan kulanti wacan qodobada warka xilligan idinkugu haynana waxaa ka mid ah tallaal dheeraada oo ka dhanna covid nteen oo dalka la keenay wararkii ugu dambeeyey weerar ka dhacaya baraawe nooc cusub oo cudurka coronavirus oo lagu arkay dalka koonfur afrika iyo sidoo kale wararkii ugu dambeeyey ciyaaraha intaasina waa qaar ka mid ah qodobada warka ugu doorka roon waa subaxnimo sabtiya taariikhduna ay ku beegan tahay toddobaiy labaatanka bisha kow iyo tobanaadii labada kun kow iyo labaatanka haatanna kusoo dhowaada qodobadaasi iyo kuwa kale oo dhammaystiran waxaa dalka la soo gaarsiiyey siddeed boqol soddon iyo afar kun boqol iyo soddon oo ah tallaalka cudurka covid nteen nooca loo yaqaana visa xalay fiidkii iyadoo diyaaraddii sideey talaalkaasi kasoo degtay garoonka diyaaradaha jomo kenyatta ee magaalada tani nairobi dowladda maraykanka ayaa kenya ugu deeqday tallaalkan si sare loogu qaado dagaalka ka dhanka cudurka waxaa tallaalkani guddoomay sarkaalka wasaaradda caafimaadka u qaabilsan degeedaha egegada diyaarada caalamiga j k i a mr benjamin murkumeen daawooyinkan ayaa kaalin weyn ka qaadan doona xoojinta dadaalka ay dowladda dhexe ugu jirto in dhammaadka sanadkan caabuqa korona laga tallaalo ugu yaraan toban milyan oo qofa wasaaradda caafimaadka ee dalka ayaa haatan isku diyaarinaysaa inay siiso tallaalka covid nteen gaar ahaana nooca loo yaqaana visa dhallinyarada ee da-dooda u dhexayso toban iyo laba ilaa toban iyo sideed sano waxaana ka faa'iidaysanayaa qiyaastii shan dhibic toddoba milyan oo qof hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o ayaa ku talisay in tallaalka visa la siin karo wixii ka weyn toban iyo laba sano wasiirka wasaaradda caafimaadka mister mutay kagwe ayaa toddobaadkii hore sheegay inay muhiim tahay in la tallaalo da-yartaa si loo yareeyo fursada ay ku gudbin karaan fayraska waxa uu xusay in barnaamijka tallaalka covid nteen uu marayo meel wanaagsan oo laga fikiri karo in tallaalka la gaarsiiyo dhammaan kenyaanka maadaama waddanku uu filayo inuu helo siddeed milyan oo kale oo tallaalo kala duwan oo ah covid nteen maxkamadda ayaa si ku meel gaara uga joojisay barasaabka hore ee nairobi mike sonko inuu daawaco wax qoraal ama muuqaal ah taasoo la xiriirta arrimo sira oo la sheegay inuu ka hayo guddoomiyaha nairobi aan kananu maxkamadda ayaa mike sonko u sheegtay inuu joojiyey waxyaabaha bartiisa facebooka kusoo qoraya inta laga dhageysanaya kiiska kala dhexeeya misis kanano go-aanka maxkamadda ayaa yimid kadib markii barasaabka ismaamulka nairobi aan kanano u dacweeyey sonko waxaana maxkamaddu ku helinayay qof kaleo magaciisa lagu sheegay ethuru nkada jimcihii shalay xaakiinka lagu magacaabo heston nyaga ayaa sidoo kale mamnuucay ka mamnuucay guddoomiyihii hore nairobi iyo nkada inay daawacaan ama kenyaanka la wadaagaan eri kasta ama hadallo meel ka dhac ku ah kanaano dacwadda dhexdhexaadinta ee kala dhexaysa sonko iyo kanaano ayaa la dhageysan doona saddexda bisha dhisembar mr sonko ayaa looga digay haddii uusan qaadan amarka maxkamadoo la kulmi karo cawaaqib aan la shaacin waxa ay tahay
siddeetan iyo sagaal dhibic shan star f m galgaduud
haatanna dhanka soomaaliya faahfaahiino dheeraada ayaa ka soo baxaya weerar loo adeegsaday bambo gacmeed oo xalay lagu weeraray hoyga magaaladaas uu ka degan yahay guddoomiye hore degmada baraawe kooxo hubaysan ayaa beegsaday guriga guddoomiyaha waxaana la sheegay in ciidanka ilaalada ka hayee rasaas ku fureen guddoomiyaha la weeraray oo warbaahinta la hadal ayaa sheegay inaysan jirin wax khasaaro oo ka soo gaaray weerarka isagii sidoo kale ciidanka ilaalada ka hayay howlgallo lagu xaqiijinaya ammaanka magaalada ayaa ka socdaa baraawe xilli dhowaan lagu wado in lagu qabto doorashada golaha shacabka dhinaca kale dhaqdhaqaaqyo ciidan ayaa ka taagan magaalada boosaaso ee xarunta gobolka beri kadib markii uu khilaaf soo kala dhexgalay madaxweynaha puntland iyo taliska ciidanka ee dhowaan taliyahooda xilka qaadista lagu sameeyey maamulka puntland ayaa saacadii lasoo dhaafay boosaaso geeya boqolaal askari ka kala yimid magaalooyinka garowe iyo gaalkacyo waxaana maamulkay wacad ku mareen inay si weyn u sugi doonaan ammaanka hay-adda b s f ta ayaa shalay mar kale ku celisay inaysan aqoonsaneen xilka qaadistii madaxweyne saciide deni uu ku sameeyey agaasimaha b s f ta maxamuud cismaan cabdulaahi diyaano shir jaraa'id oo ay qabteen saraakiil ka tirsan b s f ayay ku sheegeen in aysan waxba iska bedelin mowqifkii hay-addu kaga hortimid xilka qaadistii uu sameeyey madaxweynaha puntland doorashada xildhibaanada golaha shacabka ayaa lagu wadaa in ay maanta ka bilaabato magaalada baydhabo ee caasimada ku-meel gaarka ah ee maamulka koonfur galbeed sida ay xaqiijiyeen guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed saddex kursi ayaa maanta lagu dooran doonaa magaalada baydhabo waxayna noqon doonaan saddexdii ugu horreysay doorashada golaha shacabka ee deegaanada maamulka koonfur galbeed xilli horey doorashada looga bilaabay magaalada muqdisho iyo maamulka galmudug kuraasta maanta lagu wada in ay ku soo baxaan xildhibaano horey ugu fadhiya qaarkooda waxaana doorashada xildhibaanada ay noqotay midda sidoo kale la sheegay in natiijada lasii ogyahay maadaama muddooyinkii ugu dambeysay musharaxiinta ay wadeen olole aada u weyn sidoo kale maamulka galmudug ayaa lagu wadaa in maanta lagu doorto hal kursi oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka xilli ay sheegeen qaar ka mid a dadkii u tartamayay kuraastaasi in laga xirtay oo loo diiday in ay musharaxnimadooda ama warqaday helaan haatana wararkii ugu dambeeyey dhanka caalamka iyo ciyaaraha maxamed axmed khaliif ayaa inoo eegaya
mahadsanid cabdulaahi wadamo badan oo caalamka ayaa bilaabay inay xuduudahooda ka xirtaan dalal badan oo ku yaala koonfurta afrika ay ka mid tahay dalka koonfur afrika malawi iyo wadamo kale oo koonfurta africa ka tirsan islamarkaana kiisas nooca cusub ee coronavirus si dhaqso u faafaya laga diiwaangeliyey wadanka koonfur africa wadamada bilaabay inay xuduudahooda ka xirtaan waxaa ka mid ah ingiriiska ayaa ka mid a maraykanka sidoo kale australia iyo wadamo badan oo kuwa ugu quwadaha waaweyn ama ugu qaniisan caalamka ayaa wadamadooda dalalkaasi ka xirtay who ayaa sheegtay inay qaadan doonto toddobaadyo si loo go-aamiyo in si waxtar leh talaalka looga soo horjeeda kala duwanaanshaha ee cudurka covid nneteen dhammaan la wada siin kara dadka dunida ku nool haatan haddii aan eega wararkii ugu dambeeyey dhankaasi ciyaaraha aan ku bilaabay intaanan u gudbin kulamadii xalay la ciyaaray iyo kuwa maanta la ciyaarayo waxaa la isku aadiyey koobka adduunka isreebka koobka adduunka ayadoona keliya labiiyo toban kooxood ay haatan loolami doonaan keliyana ay kasoo bixi doonaan saddex kooxood xulalka ugu waaweyn caalamka burtuqal iyo talyaaniga ayaa midkood ka maqnaan doona koobka adduunka ama labaduba waxaa dhici karta inay ka maqnaadaan kadib markii ay labadooda isku beegmeen isku aadka isreebka tartanka ugu qiimaha badan adduunka ee koobka adduunka wadamadii kaalmaha labaad ka galay gurubyada isreebka koobka adduunka ee qaaradda yurub ayaa hadda la sameeyey ama xalay la isku aadiyey waxayna taageerayaasha haddaba sii ogaanayaan in koobka adduunka ay ka maqnaan doonaan christian ronaldo bruno fernandes yao cancelo ama jorginio donaruma iyo federico chiesa qaaradda yurub ayaa waxaa koobka adduunka ay ku leedahay saddex iyo toban waddan kuwaasoo toban ka mid ay ku soo baxeen hormooyinka ama kaalmaha hore boosaskooduna xaqiijiseen hase yeeshee labiiyo toban kale ayaa dagaalami doona saddexda boos ee soo hadhay ee buuxinaya tirada dalalka yurub ee koobka adduunka uga qaybgalaysa toban waddan oo kaalmaha labaad soo galay ee gurubyadooda ayaa lagu daray laba kale oo ahay kuwa ugu fiicnaa ee kaalmaha saddexaad kusoo dhammaystay ama kaalin wanaagsan kaga dhammaystay koobka ueva nation league saddexda hore ee afar dal ayaa loo kala jibiyey iyadoona labaiyo tobanka waddan ee isreebka loo sameeyey waxaana meel kasta laga doonayaa inuu hal waddan oo keliya uu kasoo gudbo gurubka ca ama c ayay kulmi doonaan burtuqal talyaani turkiya iyo north macedonia waxaana afartooda laga doonayaa inuu mid kaliya kasoo baxa talyaaniga oo ku guuleysatay koobkii euro ayaa ka maqnaay koobka adduunka ee sanadkii labada kun iyo sideed iyo tobankii waxaana kulanka ugu hore la ciyaari doona north macedonia haddii u guuleystana waxay sali doonaan burtuqal ama turki oo wada ciyaaraya midkood isku aadka ayaa ah scotland iyo ukraine wilis iyo australia haddaba afartaas kooxood midkii soo bax mid ah kasoo bixi doonta islamarkaana scotland haddii guuleysato waxay la ciyaari doontaa midkood wilis iyo australia ba ama b waxaa wada ciyaari doonaan iraahdii rushia iyo poland sweden iyo such republic waana kulamo xiiso badan haddii rushia guuleysato waxay la ciyaari doontaa midkood sweden ama such republic ama haddii kale poland hadduu guuleysto wuxuu la ciyaari doonaa such republic kadibna hal wadan ayaa usoo gudbi doona koobka adduunka gurubka ca ama gurubka ugu adag waxaa waaye burtuqal iyo turki italia iyo north macedonia ama waqooyiga macedonia waana kulan adag islamarkaana haddii burtuqal guuleysato waxay wajihi doontaa midkood talyaaniga ama macedonia ama hadduu turkigu guulaysto wuxuu wajihi doonaa north macedonia taasoo micnaheedu ahay midkood portugal iyo talyaaniga ayaa koobka adduunka ka maqnaani doona ama labadaba haddii laga wada guulaystaba waxay noqon doontaa inay ka wada maqnaadaan koobka adduunka taasoo murug badan ku abuuri doonto ciryahanka kooxda manchester united cristiano nallo kaas oo ciiryaana aada u ilmeeya markuu arko in wadankiisa guuldarro aada u xanuun badan uu la kulmo waana arki doonaa natiijooyinka kulmadaasi kasoo bax oo la ciyaari doono bisha saddexaad ee sanadka labada kun iyo labaiyo labaatanka haatan haddii aan eego kulamada xaalay la ciyaaray horyaalada kala duwan waxaana ka mid ah haddii aan ku bilaaba dhankaas iyo faransiiska waxaa wada ciyaaray lensi angas min labaiyo labay kusoo idlaatay stutgard iyo mainsna labaiyo hal waxay guusha ku raacday mains aniradi stutgard calyeri iyo salmartinana min barbardhacay ku dhamaatay atletico bilbano ayadana barbardhac min labaiyo laba kusoo idlaatay kulamada maanta laga ciyaari doono horyaalada kala duwan ayaa kala ah arsenal ayaa qaabili doonta newcastle crystal palace iyo aston villa liverpool iyo southampton norwich iyo wolves brighton iyo leedisna waa balansin lely nantis nici metse oo dhankaasi faransiiska buchum iyo freiburg clon iyo munchiglakbachan iraahde horis iyo ford iyo hoffenheim herthabis iyo oxburg wolfsburgna waxay qaabili doontaa kooxda laga reebay champions league ee dortmond oo haatan xilli ciyaareedka dambe ama xilli ciraadkan qeybtiisa dambe ka ciyaari doonta yuroba liga bayaa monig iyo armenia belfidna belsin dhankaasi jarmalka ay ahaayeen talyaaniga imboli iyo fiorentina sambadoria hellas verona kulanka xisaab badanna lagu sugayana waxaa wada ciyaari doona yuventus iyo atlanta venezia inter milan balansin sbanishka waxaa wada ciyaari doona libertivo alves iyo celtada vigo valencia iyo falecano malorca iyo gateve villa real iyo barcelona waana ku lexna xiso badan islamarkaana shaafi uu booqan doono garoonka stadio kalarmeyka ee vilarial ku ciyaartay islamarkaana uu tababare u yahay tababariya oo arsenal ee unai emry waan arkeyna kulamadaasi natiijooyinkooda